ilaa lix iyo toban ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo ayaa maanta loo soo qaaday magaalada muqdisho gaar ahaan cisbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho dadka loo qaaday cisbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho waa dhaawacyadii ugu cuslaa ama ugu halisanaa ee ku dhaawacmay qaraxyada sideed iyo labaatanka bishan ka dhacay magaalada baydhabo xildhibaan cabdiwahaab sheekh maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo la socday dhaawacyada maanta la geeyey cisbitaalka digfeer ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan cisbitaalka digfeer wuxuuna iga waramayaa xaaladda dhaawacyadaasi aad iyo aad aad iyo aad dadawin baan dareemaynaa hadda wuxuu waxaa jiray oo aad garaa u ah oo amar jasi ahaa islamarkii aan keennay hore ee taaladaha loogu gudbiyey sis wanaagsan baa loogu guulaystay maarata dad garaa ah oo badan marka howlahooda si si si wanaagsan bay u qabteen aada rajo u leenahay marka hore siday ahaayeen marka hadda u fiirna maasha allah aad iyo aad rajo u leenahay dhinaca kale magaalada baydhabo weli waxaa laga dareemayaa saameynta qaraxyada dhowaan ka dhacay magaaladaasi burbur ayaa weli ka muuqda goobaha qaraxyada lala beegsaday cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ayaa laga dareemayaa mashquul badan waxaana haatan cisbitaalka ku jira in ka badan afartan dadkii ku dhaawacmay qaraxyada magaalada ka dhacay gudaha cisbitaalka waxaan kula kulmay mid ka mid ah dhalinyaradii fadhiisay agaarka dahabshiil ee gaariga uu ku qarxay annagoo dhalinyaro badan ayaan meesha waxaan ku cabeynay kobshiin muddo kadib waxaan ka war helnay qarax jug aada u xoog badan waana kala cararnay kadib maxaa dhacay jawiga muxuu siduu isku bedelay markii qaraxa uu dhacay kadib oon kala oranay jawiga hal mar ayuu isbedelay waxaana meesha dad badan ayaan ku dhaawacamay kula dhintay rag badan oo asxaabtaana waa ku weyn waa gartay marka dareenkaaga hadda waa sidee wallaahi alxamdulilah haddii ilaahay iga soo badbaadiyey waxaan leeyahay dadkii ku dhintan allah u naxariisto wixii meeshaas dhaawac ku gaaran ilaahay caafimaadaas xaaladda magaalada baydhabo ayaa degan iyadoo uu dib usoo laabtay socodka gaadiidka iyo ganacsiga inkastoo weli saameynta qaraxyada magaalada baydhabo laga dareemayo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo